bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamadi wclى aalih وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaalى baabun qowl اllahi tacaalى wkuluu wاshrabuu xatى yatabayana lakum اlkhayط اlأbyadu min اlkhayط اlأswadi min اlfajr ثuma أtimu الصiyaama ilى اlleyl فيه عن البراء فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم xوubaab yahay ilaahay qowlkiisii وkulوu واشhربوu cuna oo caba xatىa yatabayana lakum intuu idinkaga caddaanayo alkhayط الأbyض dunta cad waa maalinka waa beriga min alkhayطi اlأswadi ay ka caddaanayso dunta madoowaa habeenkiiya min alfajri oo subaxa ah oo yacnii subaxa ay kaga caddaanayso ayb ثuma atimu الصiyaama soomka taam yeela ila اlleyli habeenka intii ka ah ilaa habeenka laga gaarana soomkii dhammaystira oo taam yeela fiihi can ilbaraa can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waxaa ku sugan marka baabkan macnihiisa ama aayaddan macnaheeda xadiid bara bnu caazib uu warinaayo nebigu uu ka warinaayo salى اllahu alayh ali wasalam qaala xadaana xajaaj bnu minhaal qaala xadaana hushaymu qaala axbaranii xusayn bnu cabdiraxmaan can الshacbiy can cadiy bni xaatimin radi allahu canhu qaal lama naزlat markay soo degtay xataa yatabayana lakum اlkhayط اlأbyadu min alkhayط اlأswad camadtu waxaan u qasday ilaa ciqaalin dabar aswada madow wa ilaa ciqaalin iyo dabar abyada cad fa jacaltuhumaa waxaan yeelay taxta wisaadatii barkinteeda hoosteeda fa jacaltu waxaan gudagalay anduru inaan fiirinayo fi leyli habeenka inaan fiirinayo falaa yastabiinu lii iima caddaa habeenka dhexdiisa inaan ku fiirinayo ayaan gudagalay ma ii caddaanaynin buu yidhi falaa yastabiinu lii iima kala caddaanaynin faqadowtu waan jarmaaday calaa rasuuli illahi sal l salam nebigan ku kallahay fadakartu lahu waxaan u sheegay daalika arrinkaagaas faqaala waxauu yidhi innamaa daalika kaagaasi sawaadu leyli habeenka madowgiisa waaye iyo wabayaadu nahaari maalinta caddaankiida ee dun ama dabar aad meel dhigato oo cad ama madow ilaa aad ka kala aqoonsato in soonkii yacnii qofku wax iska cuni kara ma aha ayb dunta madow iyo dunta cad macnaheedu waxaa weeyaan waxay tahay dunta madow iyo dunta cad marka macnaheedu maalin iyo habeen baa laga kala wadaa ilaa waagu uu ka waaga waa beriga caddaankiisa ama iftiinkiisa laga arko waaye madowgii habeenkiina markaa uu ka caddaado iftiinkaas ayb qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa bnu abi xaasim can abiihi can sahli bni sacdin xaa qaala waxadaanii saciid bnu وxadaثnii سacيid بن أbي mryم qاala xadaثna أbو غasاan محamed بن mطرف qاala xadaثnii أbو xاaزم عan سهل بن sacdi qaal unzilat waxaa soo degtay ama waxaa la soo dejiyey unzilat waxaa la soo dejiyey وkulوu واشhربوu xatىa yatabayana lakm الkhayط الأbyض min اlkhayط الأswad walam ynزil ma soo degin min اlfjri ma soo degin min alfajri ma soo degin intaas fa kaana rijaalun rag waxay ahaayeen idaa araaduu hadday doonaan asawma soon rabada axaduhum midkood wuxuu xiraayay fii rijlihi lugtiisa alkhayط alabyada dun cad waalkhayط alaswada iyo dun madow walam yazal maanu ka zuulaynin ya'kulu inuu cunaayo xataa yatabayana lahu ilaa uu uga caddaado ru'yatuhumaa aragtidooda faأnzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey bacdu markaa ka bacdi min alfajri facalimuu waxay ogaadeen annahu inamaa yacnii wuxuu u jeedaa alleyla waannahaar habeenkii iyo maalinkii inuu u jeedo ayaa markaa min alfajri markay soo degtaa la ogaaday marka aayadda qaybtaa min alfajri oo bayaanka tusayso oo kala caddaynayso waxaa laga wado alkhayط اlabyad iyo alkhayط اlaswad laga kala wado intaanay soo degin daahirkay iska qabsadeen markaasay dun madow iyo dun cad ilaa ay ka kala fahmaan waa iska cuni jireen oo cuntada kama aynan istaagi jirin habeenkii marka xadiidkii aayaddu waxay tilmaamayaan hadduu waagu dhasho oo uu waagu beriyo bis inay tahay oo wax cunid dambe inaanay u harin qofka sooman hadday afkiisii wax ku jireenna inuu iska tuuro haddii badar iyo waxuu markaa cunayana uu hubsado waagu inuu dhashay ee waagu uu beriyey inuu ka joogo oo uusan markaa sii wadin maxaa yeeley aayadda qur-aanku waxay leedahay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayطu اlabyadu min alkhayطi اlaswadi min alfajri min alfajri waa beriga ku bayaansan ayb xadiid waxaa jira isaga dhahaya idaa samica axadukum الnidaa'a midkiin haddii uu aadaanka maqlo walinaau fii yadihi weelkuna uu gacantiisa ku jiro falyaqdi xaajatahu minhu xaajadiisii iyo baahidiisii ha ka guto oo ha dhammaysto wixii saxanka ama luqmadii afka uga jirtay ee waxyaabahaas xadiidkaas marka alimaamu nawowi culummo uu ka mid yahay kitaabkiisa sharxulmuhadabka waxa uu yidhi waxaa laga wadaa aadaankaas la sheegaayo waa aadaanka koowaad oo midkiin haddii aadaanka koowaad oo maqlo isagoo markaa wax cunaayo ha iska dhammaysto yaanu ka kacin oo ka degdegin maxaa yeeley aadaanka koowaad wakhtiga kuma dhasho ayb idaa samica axadukumunnidaaa ayaana la yidhi aadaankaas koow iyo laba lama sheegin marka midka koowaadaan ku xambaaraynaa buu yidhi iyadoo lagu jamcinaayo xadiidkii ahaa inna bilaalan yuadinu bileylin falaa inna bilaalan yu'adinu bileylin bilaal wuxuu adimayaa habeen markaa waxa uu yidhi fakuluu washrabuu iska cuna iska caba marka xataa yu'adina bnu ummi maktuum ilaa cabdullaahi bnu ummi maktuum uu ka adimaayo iska cuno iska caba labadaa xadiid marka si loo jamciyo cabdullaahi bin umi maktuumna aadaanka fajirka oo labaadu adimi jiray macnahaas marka waa lagu xambaaray bacdi ahlilcilmina waxay ku xambaareen macno kale oo ah haddii qofka uu xaalad shaki waayo xadiidkaas macnaha lagu xambaaraya waa xaaladda shakiga haddii adiga aad cuntoadoo suxuuranayo aadaan aad maqasho oodna istiraawan wakhtigii amausan begelinba ninkaan amau hormaray oo aadaanku uu wati wakhtigii wakhti ka horeeyo amau la yimid shakiga noocaa hadduu ku soo galo cala shaki inaad wax ku cunto dhib ma laha maxaa yeeley alaslu baqaa'u leyl asal awal habeenaa lagu soo jiray waa in la hubsadaa marka fajirkii labadaas macnaa marka xadiidkaas lagu xambaaray culummadu ku xambaareen imaa calaa ariiqi shaki inuu qofka loo leeyahay iskaga cuno hadduu shakisan yahay xaalad marka uunan ogeyn uu isleeyahay amaa weli habeenkii uu baaqi yahayba ama adoo hubo inuu waagu baryey oo waagu uu dilaacay oo iftiinkii waagii aad arkayso inaad iska cunto calaashaanecda suxuurtii ha ii taalla xadiidkaana ay faraayo culimo badan ma aynan ku tegin allaahumma ilaa aqwaal aad inay shaad u tahay muuqanaysa maahani oo bacdu saxaaba waa jirtaa in laga wariyey cali baa intuu salaadda tukaday subaxa ayuu markaa salaaddii ka baxay waagii baa si fiican u caddaaday markaasuu wuxuu yidhi al'aana tabayana alkhayطu اlabyadu min alkhayطi اlaswad haddeertaana waagii yacnii waag maalinkii iyo habeenkii ay kala caddaadeen marka ilaa caddada wax ma la cunaa marka ilaa salaad subax lasoo dukado dhulka uu cadyaha ma lawadaa wax cunidi mayan aqwaal xataa hadday jiraan bacdi salafoo ku tagtay aqwaal waxaa weeyaan adilada soo aroortay ee kitaabka iyo sunnada labadaba kusoo aroortay iyo aqwaasha culimmadu u badan yihiin ay ku xukumayaan in ay tahay aqwaal laga raajixsan labadaas macno marka imaa aadaanka in kii bilaal lagu xambaaro si labada xadis loo jamciyo imaa in calaa wajhi shaki marka aadan hubin inay tahay ama adigoo hubo waagu inuu beriyo inaad wax sii cunto maaha maxaa yaele aayaddaaba sheegaysa min alfajri ayb aayadda marka xaggee looga tegayo xadiidka nebiga marka loo kacana labadii aadaan uu kala qaaday rasuulku sala allahu calayh waali wasalam laba xugunaa marka kala duwan soonka dhexdiisa habeenkii baad ku soo jirtay suxuur baa cunaysay markaasaadan ogeyn waagu inuu dhashay in kala shaki kaaga jira al aslu baqaa'u leyl adoo isdhahayo habeen waayo weli haddaad wax cunto ood ogaato inay maalin ahayd oo waagu uu beriyey hortaa aad ogaatid soonkaagii waad wadanaysaa qallana lagaama rabo lanna dannigaaga qaalibkaa wuxuu ahaa in habeen lagu jiro bikhilaafi marka aad maalintii adoo soon ku soo jiray qoraxdii ma dhacday mise waa dhacday ayaad ku shakisay markaasaa istiri qoraxdii inay dhacday baad u aragtay waxbaa cuntay marka calaa asaas inay qoraxda dhacdaad wax ku cuntay waxaa kuu caddaatay marka weli inaysan qoraxdii dhicin see la yeelaa markaas soonkii waa lasoo qallayna waa lasoo celinaa leanna maxaa yeele alaslu baqaa'u nahaar maalina asal ahayd qoraxdan sida maalinta loo joogo maalin in laga baxa in la hubsado waa iyadan alaslu baqaa'u nahaar xadiid abu daa'uudka aan ku soo marnayna wuxuu ahaa saxaabadii iyo nebiga cuneen iyagoo u maleeyey inay qoraxdu dhacday markaasay qoraxdiisoo alla arkayba daruuri iyo waxbaa qariyey qoraxdii baa la arkay markaasaa waxaa la weydiiyey saxaabigii ma qallayseen markaasuu wuxuu yidhi wahal kaana lahum buddun xaggeen looga maarmaayuu yidhi qalla marka qalladii xaggeen looga maarmaya waa in la qalleeyo markaas waa laba xugunoo marka kala duwan iyay meeshaas marka yaa ku jirto ayb aqwaashaas faraha badanna ibnu xajar wuu sheegay meelahan wuu ku sheegay waxyaabahan aan ka hadlayo dhan sharaxa ayuu ku tilmaamay ayb baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam nebiga qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama uu yidhi laa yamnacannakum yuusan idinka celinin min suxuurikum suxuurtiinna adaanu bilaalin bilaal aadaankiisa yaanu idinka mancinin oo idinka celinin waa kan marka xadiidka imaamu nawowi oo kii hadda aan sheegayna ku fasiray aadaanka bilaal inaad suxuurtiinna cuntaan yaanu idinka celinin qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu can abi usaamata wahuwa xamaad bnu usaama can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumara waalqaasim bni muxamed can caaishata radia allaahu canha anna bilaalan bilaal kaana wuxuu ahaa yu-adinu inuu aadaanayo bileylin habeen faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi kuluu cuna washrabuu caba xataa yu-adina intuu ka adimayo ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum intuu ka adimayo fa innahu laa yu-adinu ma adimaynin xataa yatluca alfajru ilaa uu waagu ka beriyo ibnu ummi maktuum ma adimaynin ilaa waagu uu ka beriyo markuu waaga beryana waa in la joojiyo cuntada ilaa xadiidkaa sheegayo qaala alqaasim qaasim waxa uu yidhi riwaayada alqaasim ibnu muxamed walam yakun ma uunan ahayn bayna adaanihimaa labadooda aadaan dhexdooda ilaa an yarqaa daa midkan inuu koraayo wayanzila daa kanna uu degaayo yani aadaankooda wax u dhexeeya ma jiro inuu midkaanna fuulaayo kanna uu degaayo fuuliddan iyo degiddaan marka sidee waay sideeda marka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin bilaal baa kor ayay ka addimi jireen meesha kore ayuu fuulaayey aadaankii buu samaynaayey meeshiisuu iska fadhinayay ilaa cabdullaahi bin ummi maktuum in dhoolo waa isaga uma jeedo inuu waagu beriye iyo in kale isagaa u fiirinaya markii waagu uu beryo waa soo degaayey markaasuu wuxuu dhahayay asbaxta asbaxta waa berigi ayaad gashay waa berigi ayaa gashay waa koraayay isaguna markaasuu aadaankii ku dhufanaya ee maahan macnuhu kan markuu dhammeeyo laa ilaaha ila allahu yidhaah waa soo degaaya kana haddana allahu akbar bilaabaya hel wax u dhexeeyaba male taas suurtagal maa meeshaa marka wuxuu yidhi ibnu xajar kada lilakari baabu qowli اnabiy sal l slam laa yamnacannakum walilkushmiihani laa yamnacukum laa yamnackum bisukuuni اlcayn bigayri ta'kiidin qaala bnu baطaal lam yasixa cinda albukhaariyi lafdu tarjama bukhaari agtiisa lafdigan tarjamada isagu kama ansixin bukhaari agtiisa lafdu tarjama faاstakhraja macnaahu marka macnihiisii ayuu soo bixiyey min xadiidi caaishatana wqad rawaa lafda الtarjamati wakiicun min xadiidi samura marfuucan laa ymnacannakum min suxuurikum adaanu bilaali wala اlfajru اlmustaqiim walaakina اlfajra اlmustaطiira fi اlأfq waqaala الtirmidiyu huwa xadiiثu xasan waxadiiثu samurata cinda muslim ayضa lakin lam yatacayan fi muraadi اlbukhaariyi buhaari laakiin ujeedkiisa ma uunan ka caddaanin fainahu laakin lam yatacayan fii muraadi اlbukhaariyi muraadka bukhaari ma uunan cayinin fainahu qad saxa ayضa calىa shardihi waxaa ku ansaxay xadiiثu bni mascuud bilafdi laa yamnacanna axadakum adaanu bilaalin min suxuurihi fainahu yuadinu bileylin liyarjica qaa'imukum alxadiid waqad taqadama fii abwaabi اladaani fii baabi اladaani qabla اlfajri ayuu ku soo hormaray ayb axaadiidtaasuu marka waday ayb ayb axaadiidtan oo dhan marka waxay tusaysaa aadaanka koowaad haddii la addimo qofkii wax cunaayo inuu iska wadan karo wixii uu cunaayo aadaanka labaad ee waagu uu ku dhashana mar haddii la addimo bis inay tahay oo aan waxba la cunaynin oo qofkii cuntada uu joojinayo hadduu awel cunaayana waa joojinaya hadduuna weli cuninna ma cunaayo markaa waa iska dhaafaya meeshaa marka hadal aaaar fara badan buu meeshanna ku keenay ayb wuxuu leeyahay warawaa saciid bnu mansuur wbnu abi shaybata wbnu lmundir min طurqin can abi bakrin anahu amara bikalqi اlbaaq xatى laa yara اlfajra warawaa ibnu lmundir biisnaadin صaxiixin can caliyin anahu sala subxa salaaddii subx buu tukaday uma qaala alaana xiina tabayana الخyط الأبيض من الخyط الأسود قال ابن المنdir وذهب بعضهم إلى أن المراad بتبين بياaض النهاaر من سواaد الليل أن ينتشhiر البياaض في طرق cadaanku inuu jidadka dhan iftiinku inuu ku faafo والsikك luqluuqyada iyo والbuyuuط iyo guryaha ثuma xakى ma تqدم عن أبي بكر وغayrihi وrawى بإسناaد صحيiح ibn اlmundir wuxuu wariyey can saalim ibni cubayd alashjaciyi walahu suxbatun ana abaa bakrin qaala lahu ukruj fandur hal dalaca alfajri orod bax noo soo fiiri waagu ma beriyey qaala fanadartu waan eegay uma ataytu waan u imid faqultu waxaan idhi qad ibyadda waa caddaadayba wasadaca waa iftiimay uma qaala ukruj fandur hal dalaca fanadartu faqultu qad ictarad iftiinkii waa dhulkii dhan buu ku gudbanaaday faqaala alaana abliqnii sharaabii hadda markii soo gaarsii buu yidhi cabitaankaydii warawaa min طariiqi wakiic can اlأcmash annahu qaala lowla shahwatu lasallaytu اlghadaata uma tasaxartu shahwo haddaanay jiri lahayn salaaddii subax baan intaan tukadaan kadib suxuuro lahayn intaan salaaddii subax tukadaan kadib suxuuro lahayn qaala isxaaq haaulaa'i ra'ow jawaaza alakli waasalaati bacda duluuci alfajri almuctaridi xataa yatabayana bayaadu nahaari min sawaadi illeyl saxaabada qaala isxaaq wa bilqowli alawali aquul qowlka koowaado ah in waagu markuu baryo la joojiyo laakin laa acanu calaa man ta'awala ruksata kalqowli اtaani walaa araa calayhi qada'an walaa kafaara ninkii isagu wax kale aan arkinoo saxaabadan fataawa fataawooyinkooda arkay oo is yidhi sidaana marka may sawaab tahay oo iska cunay soonkiina soo qallayna ma dhahaayo mana ceebaynayo qultu wa fii hada tacaqubun cala almuwafiq muwafiq ibni qudaama ayaa warkan lagu tacqiibinayaayo wa gayrihi iyo kayrkii xayثu naqlu اlijmaaca calaa khilaafi ma dahaba ilayhi اlacmash bacd ahli اlcilmiga waxay soo naqliyeen ijmaac oo waxay yidhaahdeen waagu hadduu baryana wax la cuni karin waa ijmaac ibnu xajar marka wuxuu leeyahy waxaan oo aqwaal ah ijmaac ma la xikaayo karin oo cala alaqal ha la yidhaahdo mas'alada mas'ale ijmaac ku guntanmay ma aha laakiin deliilku wuxuu ku xoog badan yahay waagu hadduu baryo in la dhigo wixii la cunay rujxaanku marka meeshaasuu jiraa lanna maxaa yeelay xadiidkii nebigana waa la hayaayo ina bilaalan yu-adinu bileyl ama laa yamnacannakum adaanu bilaalin iyounan idinka celinin suxuurtiinna hadduu ibnu ummi maktuum addimana jooga waxbaha cunina ibnu ummi maktuumma wuxuu addimaa markii dhulka dhan caddaad ay noqoto duruqda iyo jidadka iyo meel walba markii ay iftiimaan miyuu addimi jiray isagu ibnu ummi maktuum maya awal alfajri buu awalu tuluuci alfajri buu ku addimi jiray bideliili nebiga asaa uu addimi jiray sala allahu calayhi wasalam markaasuu salaadda nebiga tujin jiray dadka marka salaadda laga baxo alla ilaha qofba qofka dhinaciisa fadhiyo uu garan kari salaadaas mugdi baa lagu galay soo maan haddii la yidhaha markaa la yska cuno ilaa dhulka uu ka iftiimo xadiidkaa marka meesha waa ka baxaya aayadda qur'aankana xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri iyay sheegtay yaa la qaadanaa marka aayaddii iyo xadiidkii iyo cali iyo abubakar iyo qowlkooda iyo hadday aayaddii xadiidka iscaaridaan ayumaa yuqadam aayadda xadiidka aayaddi xadiidkaa loo hormarina iyagana marka ta'wiil iyo waxbaa loogu cudur daaraya ayb baabu tacjiili suxuuri suxuurta dedejinteedii caddaynteedii buu u baab yahay xukunkeeda qaala xadaanaa muxamed bnu cubaydillaahi qaala xadaanaa cabdulcasiizi bnu abi xaazim bni sahli bni sacdin radia allaahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa buu yidhi atasaxaru inaan suxuuranaayo fii ahlii gurigayga dhexdiisa qoyskayga uma takuunu surcatii degdegayga ayaa ahaanayso uma takuunu waxay ahaanaysaa surcatii degdegayga an udrika inaan gaaro asuxuura assujuuda nusaqa qaar assuxuura bay dhigayaan laakiin assujuuda ayaa u badan assujuuda inaan soo gaaro salaadda maca rasuulillahi sal l slam aan soo gaaro nebiga maciisa la tukano yacni wuxuu leeyahay intaan soo suxuurto oo gurigeyga ku soo suxuurto ayaan soo ordi jiray bal inaan nebiga salaadda ku soo gaaran in kale meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa marka suxuurtii inaan la dedejinaynin ee dib loo yar dhigaayo tacjiilkana marka muxuu ka wadaa baabu tacjiili asuxuur asuxuur bidami siinna waa ku bannaan tahay bifatxi siinna waa ku bannaan tahay suxuur marka la yidhaha waa ficilka suxuurashada saxuur marka la yidhaahdana waa wixii lagu suxuuranayo duhuur iyo dahuur oo kaleba wuduu iyo waduu oo kaleba tacjiilkana bukhaari marka wuxuu ka wadaa al-israacu bilakli cunidda in lagu boobsiiye suxuurta oo luqmaad yaryaroo afka la gashtoo la boobsiiyey in laga dhigo maxaa yeelay suxuurta ha la daahiyaa la yidhi haddii la daahiyo waayo fajarka loo dhoweeyo waa inaan lagu faajofaajoonin marka markaa la dedejiyo macnaha marka tacjiil sidaas waaye cashada halla marka la cashaynayoo kale halla suxuurta ma laga wada tacjiilku marka saas marka wuxuu leeya kuntu saxaabigani wuxuu leeya kuntu atasaxaru waxaan ahaa inaan suxuuranaayo meesha cabdilcasiiz ibni abi xaasim kadib muxuu idiin dhigi can abihi sahl ibni sacd can abiihi can sahl bni sacdin hahy cabdilcasiiz ibni abi xaasim ibni sahl ibni sacdin u dhigaan cabdilcasiiz can abi xaasim can sahl bni sacdin radia allahu canhu qaal saas kuntu atasaxaru waxaan ahaa inaan suxuuranayo fii ahlii gurigeyga yani dadkayga qoyskayga dhexdiisa ama macooda inaan suxuuranayo uma takuunu uma tuujadu ama uma taqacu kaanada taamo ka dhig hadaad doonto uma takuunu surcatii waxaa imaanaysay markaa ama dhacaysay degdegayga oo waa degdegaayey an udrika si aan u haleelo assujuuda sujuudda si aan u haleelo maca rasuulillahi sal l slam yacni salaadda si aan nebiga ula tukado oon u haleelo meeshaa marka assujuuda asuxuura qaaraa dhigay kada fii riwaayati اlkushmihaniyi wlinasafiyi wاljumhuuri an udrika الsujuuda wahuwa sawaabu sujuudkaana sawaab oo suxuurta ma ah meeshaa marka waxaa laga qaadanaya inuu suxuurta boobsiinayo u dedejinayo baabu qadri kan bayna sujuudi bayna suxuuri wa salaati اlfajri suxuurta iyo salaada subax imisaa u dhexaysay qadarka caddayntiisiiba u baabi qال xdثna mسلم بن إbrاhيم وهو الفrاhidي qال xdثna هiشhاm وهuو بن أbي cabdاللahi الdstwائي qال xdثna qتاadة عن أنس عن زaيد بن ثاaبت رaضي الله عnه qاal تaصxرna mعa النبي slى الlه عليه ولي وsلم nebigaan la suxuuranay ثuma qaama ilى الصaلاaةi salaada ayuu isu taagay nebiga qultu waxaan idhi kam imisaa kaana ou ahaa bayna الأdاni والسxuur aadaanka iyo suxuurta dhexdooda imisay ahayd qaala waxa uu yidhi qadru hamsiina aayatan konton aayadood intii laga akhriyay carabta waxaa la yidhi waxaa caado u ahaan jirtay masaafada dheer iyo midda gaaban inay ku qadaraan acmaal ayb carabta caadadooda saas ahayd iyo saacaddaani waxaan ma aqoonin marka waxay dhihi jireen waxaay waxaa waxaa u dhexeeyey qadra xalbi shaatin neef intii laga maalo wa qadra naxri jazuurin hal intii laga qalo neef geela inta laga qalaa u dhexaysay maxay waxaa zayd ibnu haabit marka caadadaas waa ka leexday marka ayb markaasuu wuxuu u leexday inuu wax ku qiyaaso bilqiraa'ati qiraa'ada inuu wax ku qiyaaso ishaaratan ilaa ana dalika alwaqta kaana waqta cibaadatin bitilaawati waqtigaas marka wuxuu ku qiyaasay qiraa'a oo wuxuu yidhi konton aayadood intii laga akhriyo ayaa u dhexaysay maxaa yeele waqtigaas waa waqti qur-aan la akhriyo la cibaadaysto sooma aragti marka waa dadki marka dadkii hore laftirkeeda waa aragnay dad niman iska macallimiin ahaayo qur-aanka aad u yaqaanay oo dadka qur-aanka u dhigi jiray macallimiintii hore waxay wax ku qiyaasi jireen socodka iyo masaafaadka akhriskaas waxay leeyihiin marka intii jus laga akhriyo labadan tuulo meeqay isku jiraan jalaad intii laga akhriyo jus intii laga akhriyo rubac intii laga akhriyay leeya qur-aanka rubciisa ilaa ancaam meelaha iyagu marka qofku wixii u yaqaano wax ku qiyaastaa wax wax lagu qiyaasana tana u fiican qofka inuu cibaadada iyo tilaawada inuu danaynayaa laga fahmaya haduuba ay u xisaaban tahay inta qadarkaa lagu akrin kara iyo wax lamidkan ayb saasuu marka ku qiyaasay walow kaanuu yuqadiruuna bigayri اlcamali waxaan camal ahayn hadday wax ku qiyaasi jireen laqaala maala qadra darajatin ow uluin ayb ow khumusi saacatin iyo waxyaabahaasuu dhehi lahaa ibnu abi jamra wuxuu yidhi waqaala ibnu abi jamra fiihi ishaaratun ilaa ana awqaatahum kaanat mustaqriqatan bilcibaadati waxay deliil u tahay buu yidhi wakhtigoodu inay wakhti ku maashooday cibaado inay ahayd yani saasay tusaysaa maadaama ay ku qiyaasayaan qur-aan akhris iyo waxyaabaha awqaaddoodu inay buuxisay cibaado wafiihi taakhiiru suxuuri suxuurta in la dibdhigaa xadiidka laga qaadanayo likownihi ablaqa fi lmaqsuud maxaa yaele maqsuudka loo suxuuranayo isaga ayaa aad u gaarsiin og qaala bnu abi jamra kaana sala اllahu calayh ali wasalam yanduru ma huwa alarfaqa biummatihi fayafcaluhu liannahu low lam yatasaxar latabacuuhu fayashuqu calaa bacdihim nebigu marka wuxuu samayn jiray buu yidhi waxa dadka u fudud isaga waxaa u bannaanaa inuu isku xidhiiriyo soonka laakiin waa suxuuran jiray muxuu suxuuranaa iyagoo ugu naxariisanaya ayb marka inay suxuurta iyo salaada konton aayadood intii laga akhriyay inay u dhaxayso aduu marka inay isku dhowdhowaato saasaa sunna baabu barakati suxuuri suxuurta barakadeeda caddaynteedii buu u baab yahay min hayri iijaabin waajibin la-aan suxuurta waajib maaha waa sunno barakayna leedahay barakadaa caddaynteedii buu u baab yahay lianna annabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigeeyo wa asxaabahu asxaabtiisa waasaluu way xidhiiriyeen soonka walam yadkur isaxuura wax lagu suxuurtayna lama sheegin ama walam yadkur isuxuura ma uunan sheegin yani suxuurtu inay waajib ahayn maxaa u deliila suxuurtu inaysan waajib ahayn waxaa tusaya oo deliil u ah nebiga iyo asxaabtiisaba maalmo ayay soonka isku xidheen oo aynan waxba cunin hadday suxuur waajib tahay oo rukni ama shardi soonka u tahay lama yeeleen sidaas waa suxuurtaa la dhehnaa marka min hayri iijaabintuu deliil uga dhigay tan dambe marka muwaasalada marka anaga misaalka annagama naloo ogolyahay marka maya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi saxaabada wuxuu ka reebay inay soonka xiriiriyaan markaasay waxay dhaheen innaka tuwaasilu yaa rasuula allah adigu waad isku xirtaa soonka markaasuu wuxuu yidhi innii lastu ka hay-atikum ani idinkoo kale ma ahi abiitu waan baryayaa yudcimunii rabbii waysqiinii rabbigaay ay quudinaya oo ay waraabinaya oo markaan aniga ilaahay la faqaayo oo aan dikriga ku jiro oo aan cibaadada ku jiro xoog waxaa laysiinayaa qof wax cunay wax cabayoo kale aan ka helaya wehelsiga aan ilaahay weheshanayo maahan cunto markaa nebiga uu afka ka cuni jiray maataa soonkii baaba buuri lahaay laakiin idinku sidaas ma tihiine ka jooga ayuu yidhi nebiga sal l salam waana ka joojiyey riwaayaadka marka wisaalka sheegaya waxaa la ogolaaday ilaa suxuurta ilaa ninkii wasli wisaal samaynaya nebigu wuxuu yidhi falyasil ilaa falyuwaasil ila saxar ilaa waqtiga suxuurta qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa juwayriyatu wahuwa bnu asmaa can naaficin can cabdillaahi radia allaahu canhu ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waasala waa xidhiiriyey fawaasala annaasu dadkiina way xidhiiriyeen fashaqa calayhim waa ku adkaaday fashaqa wou dhibay wisaalkii calayhim korkoodu dhibay fanahaahum waa ka reebay nebiga qaaluu waxay yidhaahdeen innaka adiga tuwaasilu waad xiriirinaysaa qaala waxa uu yidhi lastu aniga ma ahi ka hay-atikum idinka sidiinoo kale ma ahi innii anigu adallu waan ahaanayaa oo waa joogayaa ucamu iyadoo lay quudinayo wa usqaal la i waraabinayo innii adallu waxaan ahaanayaa ucamu in lay quudinayo wa usqaal la i waraabinayo meeshaan marka maxaa laga wadaa macnaha badan buu sheegay ibnu xajar macnihii ibnulqayim unbuu ugu dambayn uu meesha soo dhigay oo uu xoojiyey macnaha ibnulqayimna waxay tahay waa icaam iyo saqi waa waraabin iyo cuquudin macnowi ah oo markaan aniga qur-aanka akhrisana ama adkaarta aan ku jiro oon ilaahay weheshanayo la faqaayo quwo waxaa lay siiyaa nin wax cunay oo kale ayaan yeelanayaa sidiinoo kale marka maahay saasaa laga wadaa laakiin macnuhu marka in la quudinayana maa qaara waxay dhaheen cunto ayaa jannada looga keenayo waa la quudinaya marka cunto jannada looga keeno hadduu cuno laftirkeeda soonka maxaa jebiyo fuqahada marka waxay yidhahdeen soonka waxaa jebiyo cayn joofka inay gaarto oo ayna ka soo gasho joofka xaggee ka soo gelaya weliba manfad meel ay wax ka manfad daahir ah meel jirku ay wax ka galaan oo muuqato oo muuqato markay leeyihiin maqaarka dulduleeladiisa aan la arkaynin dhib male isaga haddaad saliid marsato oo saliiddii maqaarka uu dhuuqo soonkaa jebi maayo ila manfad daahira maaha isaga laakiin sanka iyo afka iyo dhagaha manfad daahira oo ama waxay u furan yihiin maskaxda ama gudahay u furan yihiin soo maaha sanka dhuunta u furan yahay haddaad sanka wax isaga shubto halkaasaa ka dareemay marka hadday gudihii usii gasho waa buraas oo kale dhegihiina sidoo kale indhuhu ayaga manfad daahira maaha manfad oo daahir ah maaha indhaha dabadii manfad daahira ixliilka meeshaa marka ibta dakarka ibtiisa haddii qofka wax looga looga shubo daawooyinka qaarna waa lagu shubaa ogow qofkaan ogeyn waxaa laga yaaba inuus yidhaahdo meeshaas maxaa wax lagala doonaa lagu shubo waa lagu shubaa daawooyinka qaar maaanaduu tegaa marka sidoo u socdo kaali haystaa ayuu gelaa marka daawadu ay gelay maaanada maaanadii waa joof marka waa joof sidii la doona halagu gaarsiiyo ama halkaa ha looga shubo ama halkaa ha uga shubo meer hadday gudihii tagta saas wakhtiyadan dambe waxaa soo baxay marka waxyaabo sidii cunto oo kale ah waxaa ka mid a marka faleebooyinka qofka jirku markuu cunto ka qaato jirku waa tubadan dheeray maraysaa gudahay tegaysaa gudaha markay tagto insiimaad iyo dhacaanaha cuntadii lagu shubaa waa burburaysaa mandhicirkay tegaysaa mandhicirkaa lagu kala qaybinayaa beerkii qashinkiibuu ka bixinaa wixii sun ahaa intii kale marka dhiiggay dib u soo gelayaan dhiiggiibaa marka xubin walbaa intay rabtay ay ka qaadanaysaa hadda waxaa jira marka baashaan faleebada haddaa isdurto intii dheefshiidku samayn lahay dhan iyaday ku dhiigguna awalba wuxuu maraayey xididadaasuu dhex meeraysanayay xididkii marka dhiigga uu meeraysanayey haddii la siiyo ka waran cuntadii intaas u soo mari lahayd ee afka iyo halkaa mari lahayd iyo aayo dhiiggii unbaa lagu dhex daray bis nin wax cunayaa tahay hal sano haddaan cunto lagu siinin oo baashaas lagugu wado ma isdhimaayo qofka caqliga marka sharciga iyo sharcigana waxaa lagu yaqaanaa culamaa usuul waxay dhahaan ama culammada asraarta shareecada fahamsan waxay yidhaahdaan sharcigu laba sheeyo isku midana ma kala qaadayo laba kala duwanna ma isku mid waayo ma dhahayo marka sharcigii cuntadii laguuma ogolo inuu ku yidhaahdo macnihii cuntadoo dhanna marka meesha ay taallo ma suurtoobaysa maxaa yeele haddii sidaa la yidhaha jamcu waxaa weeyaan tafriiqu lmutamaahileyn tafriiqu lmutamaahileynna sharci ma samayna wadaadada marka qaarkood waxaad arkaysaa waxay leeyihiin faleebada iyo dhib ma laha waa maxaa yeele joof ma gaaraysay ku leeyihiin macnihii cuntadoo dhan baana ku dhex jira haddii la yidhaha marka qofkan maba baahi iyo maxay ka dhibeen baahidii laysku imtixaanayo meesha waa ka tegaysaa sooma fahmi walidaalika marka gulukooskan iyo waxyaabahaas saas oo kale ah waajibinayaan soonka macnaha marka la fiiriyin maxaa yeelay macnaha soonku waxaa weeyaan akli iyo shurbi akli iyo shurbi meeshaas waa yaallaan yaanba la adeegsanin afkaba yaan la adeegsanin waxyaabo marka laysku khilaafo waa jiraan baashaan marka dadka neefta qaba ay isku buufiyaan baashaan dadka neefta qaba ay isku buufiyaan soon ma jebinay mise ma jebinayso culammada mucaasiriinta o fuqahadu way isku khilaafeen waxayna isugu khilaafeen waxa keenaya waxay tahay baashaan horta sideedaba cayn miyaa gudaha tegaysa mase ma aha baashaan marka waxaa weeyaan waa eer waa eer waa hawo waa hawo hadday mar hawo tahay say soonkuu jebinayna haddaad tiraahdid ma jebaysaa soonkaagi ma jebahay hadday hawo tahay soonk hawadan inaad qaadato soonkii kaa jebin maysa iyada marka maxay u jebinaysaa ma jebinaysa markasoonk fuqahadaasaa marka xoog badan warkooda ayb xaggaysa tagtaa iyado iyadu wax kale ma qabato tubooyinka neefta iyay furaysaa bis tubooyinka neefta markay xoogaa ay isku dhadhowaadaan yaa markii uu qaato bahashaan xoogaa isbaysay siinay qofkii marka si fiican u neefsan karaa macno cuntana male mana leh macno kale ma jebinaysa marka soo ayb cirbadahan marka aan ahayn gulukooska iyo waxaas aan ahayn oo muqadiga aan ahayn oo qofka quudinin iyaguna soonka ma jebinayo ama muruq ka qaado ama xidid ka qaado marba haddaynan ahayn muqadi oo macna alakli washurbi haddaysan qabin ayb markaa rasuulku hadda meeshay nala gashay waxay tahay meeshaan inii adallu ucamu wa usqaadaas qaaraa waxay yidhaahdeen cuntaa jannada looga keenayo cunaa sax maahan saas haddii cunto la keeno jannada ou cuno soonkii jabiyeyda ibnu xibbaanna cagsiguu aaday isaguna ibnu xibbaan wuxuu yidhi xadiidkan baa waxaa laga qaadanayaa axaadiidta sheegaysa nebiga baahi darteed inuu caloosha u xirtay uu dhagax ugu xirtay inaysan sax ahayn maxaa yeele haddii la quudinaayo la waraabinaayo see caloosha dhagax ugu xirana labaduba marka wax quudintaanay meel kale la aadeen quudintu wax macnawi ah waay maahane wax maahan qof wax cunay oo kale uu noqonayo maaha cuntadii iyo waxyaabahaasuu iska iloobayaaba mar hadduu dikrigan iyo munaajaadkan u joogo u jeedo intaba marka ibnu xajar meeshaan iyo meelo kale ku tilmaamay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa nawaa haddii uu niyeysto binahaari maalinkii sowman soon uu niyeysto maalintii hadduu soon niyeysto wa qaalat ummu dardaa ummu dardaa waxay tihi ariye qال xadaثna aadaم بن abi iyaas qal xadaثna شhucbaة qala xadaثna cabdالcaزيiز بn shayb qala samictu anas bna maliki radي الlah canhu qaal qaala الnabiyu salى الlahu عalيه alي wasalam nebigu waxau yidhi tasaxaruu suxuurta faina fi suxuuri suxuurta barakatan ayaa ku sugan suxuurta barakaa ku sugan barakadaasuu tiriyey marka ibnu xajar fiirsa meeshaan wاlأwlىa ana albarakata fi الsuxuuri sida habboon wuxuu yidhi barakada suxuurta ku jirto taxsulu way imaanaysaa bijihaatin mutacadida jihooyin kala duwan ayay ka imaanaysa ku imaanaysaa kow wahiya itibaacu sunnati sunnada nebigoo la raaco waay waa barako sunnada rasuulkoo la raaco wa mukhaalafatu ahli اlkitaab yahuud iyo nasaaroo la khilaafo waa barako ayb maxaa yeele nebigu muxuu yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab aklatu saxar wاtaqawii bihi cala alcibaadati buuli in cibaadadii loogu xoogaysto waa baraka iyadana ajaraaba laga helaya waاziyaadatu fi nashaad nashaadkaaga maalinkii inuu ziyaado wa mudaafacatu suuءi اlkhuluqi allatii yuhiiruhu اljuucu wuxuu yidhi baahida dabci xumadeeda ayay kaa baabi'inaya baahidu dabci xumay leedahay qofka haddii uu inta daalo ou baahdo qof walba isagoo ku xanaaqayaad arkaysaa soon iyo xanaaqni iskuma fiicna soo maaha marka haddaad laakiin suxuurato waad xoogaysanaysaa baahidii markaa muuqanayso dabcigaaga marka waa iska deganaanay faa'iidadana waa leedahay watasabubu bisadaqati calaa man yas'alu iddaaka qof miskiinoo guriga kuu soo garaacay suxuur ku yidhi ood suxuurtii siisa ama wax ku sadaqaysata baraka soo maaha ayb ow yajtamicu macahu cala alakli ama qof iska meelaha joogayoo tiri warkaale la cun qof muslima wax kula cuno ajara keenaysaa watasabubu lidikri waadducaa'i waqta madinati alijaaba wuxuu yidhi marka dikri in sabab ay u noqoto duco inay sabab u noqoto waqti la ajiiba ayuu leey maxaa yeele haddaad suxuurta soo kacdo qofku wuxuu isle war hurdaha iskaga noqonin salaad subaxbaa dhowa iska cibaadayso qur-aan akhriso iska ducayso baraka kow baraka aad u weyn wa tadaaruku niyati sown liman aqfalahaa qabla an yanaam ninkii xalay iska seexday isagoon soonkii xiranin oo niyeysaninna markaan uu suxuurta soo kaco laabudda qalbiga waa gashana faa'iiday u tahay haddaadan soo kici lahayn laakiin waa kugu tegi lahay meeshaan marka dad badan baa waxay yidhaahdaan soonka niyadiisa suxuurba haddaa u soo kacayso waa niyeysatay soon soonku cibaado waa suxuurtana macno kalea loo cunaa qofaa wuxuu isaga suxuuro karaa baahi iska ilaaliyo qofaa wuxuu suxuurta u cuni karaa inuu iska soo kaco u cuntadaas marka uu iska cuno iyadu markaa suxuur iyo ma layslaazimi kara mar walbo iyo niyo laakiin haddii waxaa la dhihi karaa qofka haddoo u soo kacay markuu soo kacayo suxuurta usoo kacayo niyada gashta inuu berri soomo khalaas bis niyadii waa la yimid qofkaas laakiin waxbaan cunay sagaal sac markay ahayd soona ii xihan maya soonku xirnaashadiisa macno cuntada ka zaa'id ah laakiin talafud iyo ma laha maxaa lagu dhawaaqaa talafud mma laha qalbiga tan qalbigu baa la xisaabaa culummada marka dhahayso talafudku waa sunno sunnat ulfuqahaa ay u jeedaan uma jeedaan sunno oo nebiga ka sugnaa maxaa yeele waa la ogyahay inaynan nebigu ka sugnaanin naweytu sawman qadi inaynan ka sugnaanin nebiga waa la ogyahay soo ma garanin iyagaas laftirkooda waxay leeyihiin haddaad afka ka dhahdo qalbiga laakiin aadan gelinin wax kuu jira ma lehay ku leeyihin muxuu tarayaa marka waaya macno marka qalbiga iyo waxaa inay istaageeraana laga yaabaa iyy leeyihin calaa kullin sunno nebiga ka sugnaatay ma aha qalbiga marka maxaa gelinaya qalbiga waxaad gelinaysaa soon koow farad ayaa gelinaysaa soon waajib ah oo ramadaanka ku jiro ramadaankaas oo weliba sanadaas keedi ah intaas qalbiga inaad gelisaa laga rabo tacyiin marka shardi waayo cinda shaaficiya tacyiinku waa shardi maalinta in la cayino berri soonkeedii inaad qalbiga ku gashato waa shardi meeshaa marka maalikiyadu waxay leeyiin hal maalin baa kaaga filan inaad xiratada habeenka ugu horeeya haddaad niyada gashato soon oo dhan waa kuu xihan yahay wax dambe uma baahni taasna sax maahan maxaa yeelay soonka cibaadadiisu waa soddon maalmood ama labaatan iyo sagaal maalmood oo kala duwan maanta cibaadadii ahayd waxay afjarmaysaa maqhribkii qoraxda markay dhacdo jimaac iyo ninkii rabo iyo cunto iyo cabid iyo ayaa gelaysaa soon maa ku dhex jirtaa markaas marka kuma jirtid habeenkii soon kuma jirtid maalinta dambe marka niyo u khaas ah bay rabtaa iyaduna taas marka sida xooga badan waa qowlka jumhuurka niyada marka laga hadlayana soonku sunnay farada loo kala qaadaa soonka sunnada ah waa la ogol yahay ilaa duhurka ka hor waa niyeysan kartaa xalay haddaadan ku seexanin tabyiid aadan samaynin soonka uu sunno yahay barqadii haddaad iska niyeysato haddaa intaadan waxba cunin waa ku guntan mayda ayb laakiin soon farad ama lagaa yeelaa maya qaaraa waxay yidhaahdaan cunuga yarka hadduu qaan gaaro isagoon maalan maalintii barqadii oo kale u qaan gaaray soonkii waajib buu ku noqonayaa markaas hadduu iska niyeysto wax dhiba malaha maalintaa waa u tirsan tahay hadduuna hore wax u cunin majnuunkii markau meersado inta ka dhiman siduu yeelay laakiin in niyo ay u baahan yihiin iyaa xoog badan man lam yujmic الصiyaama min اlleyli ama qabla اlfajri falaa صiyaama lahu waqaalat umu dardaa umu dardaa waxay tihi kaana abu dardaa abu dardaa wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo cindakum طacaamun watadaaruku niyati sawmi liman aqfalaha qabla an yanaam qaala bnu daqiiq اlciid hadihi اlbarakatu yajuusu an tacuuda ila alumuuri اlukhrawiyati barakadan waxaa laga yaabaa bannaan suuragala inay aakhiro u laaqato faina iqaamata الsunnati yuujibu اlأjra waziyaadatu sunnada oo la oogo waxay keenaysaa buu yidhi ajar iyo ka badanba ajar aakhira iyo ka badanba waa laga hela wayaxtamilu an tacuuda ila alumuuri اdunyawiyati wax barakadu adduunyo inay u noqonaysaan waa suurtagalo ka quwati اlbadani cala asawmi wa taysiirihi min hayri idraarin bisaa'imi siyaabahaasuu sheegay suxuur maxay ku xasileen marka galaas biyood cabtid suxur waa kaaga xasilay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa nawaa haddii uu niyeystay binahaari maalinkii sooman soon wa qaalat umu dardaa waxay tihi kaana abudardaa abudardaa wuxuu a yaquulu inuu dhahayo cindakum acaamun cunto ayaa idiin sugnaa cindakum agtiinna acaamun cunto ma yahay ma tahay fain qulnaa haddaan dhahno laa maya qaala wuxuu dhahaya fa innii saa'imun anugu waxaanaa mid sooman yowmii haadaa maalinkaygan kan waa soonka sunnada wa facalahu abuu طalxata wa abuu hurayrata wabnu cabaasin waxudayfatu radia allaahu canhum sidaasay sameeyeen soonka marka sunnada ah markaas innii saa'imuntaas marka dad soonku niyadiisa in lagu dhawaaqo oo qofka uu dhawaaq ku xirto daliilan u hayna ay yidhaahdeen kuwaasaas yidhi marka daliilka keenaa la yidha innii saa'imuntaan waayo dheen haddii laysaga ciyaarayo diinku wax kala wuxuu leeyahay marka rasuulkaad ee ehladiisa ee dadkiisii u yimid cunto ma haysaan maya wax soomana hayda innii saa'imuntaas baaba niyadii lagu dhawaaqayba ahayd marka innii saa'imuntaas inaynan ahayn yacnii niyo lagu dhawaaqay oo markaa wixii ka dambeeya in niyada qalbiga layska gashto hadda kadib inaan soomaan rabaa inay iska tahay un qof walba waa arkaan iyagaa laftirkooda haddii la yidhahdo innii saa'imuntaas niyo miya haa habeenkii innii saa'imun ku xira marka waa yahay iska dhaafna weyd sooman qadin inta iska daysid markaad seexanaysa innii saa'imun keliya dheh ma dhahayo saa kuma xirmo ku leeyahay marka wuxuu ku xirmaa alfaadaha qaala xadaanaa abuu caasim wa huwa addaxaaku bnu makhlad annabiil can yaziid bni abi cubayd can salamata bni اlakwac radia allaahu canhu xadiidkan ulaaiyaadka bukhaari abuu caasim yaziid salamata bnulakwac nebigaa ku xigana nabiya dhowr xabaan soo marray ulaaiyaad ana nabiya sala allahu calayh waali wasalama nebigu bacata rajulan nin ayuu diray yunaadii dhawaaqo fi nnaasi dadka dhexdooda ka dhawaaqo yowma caashuuraa maalinta caashuuraa ina man akala qofkii cunay falyutima ha dhammaystiro soonkiisii ina man akala qofkii cunay falyutima ha dhammaystiro oo hadda oo yacnii yaanu hadda kadib wax cunin aw falyasum ama ha soomo waman lam yakul qofkaan waxba cuninna falaa ya'kul yownan cunin oo soon ha u xirnaa xadiidkan marka in loo deliishado marka soonka faradka ah maalintii waa la niyeysan karaa wuxuu u baahan yahay muqadamo muqadamada uu u baahan yahay waxay tahay soomka caashuura waajib ma u aha mase sunno ah sunno u aha saasay rajaxayaan culammada in badanoo ka mida hadduu sunno aha marka soomu caashuuraa ee sunno waa la xihan karaa barqo bacdu ahlilcilmina axaadiidta qaar bay deliishanayaano soomu caashuuraa farad buu ahaa bay leeyihin hadduu farad ahaana amarkaanna waa laga fahmaa faradnimadiisa hadduu farad ahaayo ninkii aan xalay niyeysanin layidhi hadda sii wado ka faradkana waa looga qiyaas qaadanaya dheh ramadaan adu marka labadaas qowl baa la kala qabaa ibnu xajarna marka uu sheegay wuxuu yidhi wastudila bixadiidi salamata hada calaa sixati الصiyaami liman lam yanwihi min alleyli sawaء kana ramadaan ow غayrahu liأnnahu salى اllahu عalيه wali wasalam amara bsowmi fi aثnaaءi الnahaari fadala calى ana الniyata laa tushtaradu min alleyli waujiiba biana dalika yatawaqafu calى ana صiyaama caashuuraa kana waajiban inuu ahaa awal waladii yatarajaxu min aqwaali culamaaئina أنه lm ykن فrضا saasa raaجx وعalى تqديiri أنhu kana فarضا inuu ahaana faqad نuسka waa la نaskay bilaa raybin shakila-aan faنuسka xukmuhu شharaaئطhu marka xatىa haddii soom caashuuraa farض ou ahaan jiray hadda waa la naskay shuruudihii oo watay iyo isagiiba waa la naskay xukunkiisii shuruudaha oo watay marka niyadaa soo gelayso niyadiisii marka ma looga qiyaas qaadan kara meesha baabu saa'imi yusbixu junuban baabu bayaani xukmi saa'imi saa'imkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay saa'imka oo yusbixu soo waabariisanaya junuban isagoo janaabo qabo xukunka halkaana wuxuu ku sheegayaa ninka saa'imka ah ee waagu uu u baryaayay isagoo janaabo qabo maa xukmuhu masaladanna masale waqtigii selafka khilaaf ka taagnaay bay ahayd isagaana sharaxa noogu sheegi doono qال xdثna cbdاللh بن mslmة whuwa الqacnabiy can maliki can sumayin mowlى abi bakr bn cabdالرaحman bn الxariث bn hishaam bn الmugiirة أnnahu samca abaa bakr bna cabdالرaحman ayuu maqlay qaala inuu yidhi kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo aabiyi aabbahay xiina dakhalnaa markaan galnay calaa caaishata aan u galnay iyo wa ummi salama aan u galnay xaa wa xadaanaa abulyamaan xa'dan badanaa marka taxwiilka loo keeno siiqada ka dambaysa marka la akrinaayo waxadaanaa in la akriyo xarfucadaf la akriyo waxadaanaa xaggee lagu cadfaa waxadaanaadan waawdan intee loo wadaana maxay cadfaysaana xadaanaa cabdullaahi bnu maslamadii hore yacni cabdullaahi bnu maslamana wuu noo shee ayaa noo sheegay abulyamaanna waa noo sheegeen xaa xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii abu bakri bnu cabdiraxmaan bni alxaariث bni hishaam ana abaahu cabdiraxmaan ahbara marwaana marwaan buu u sheegay ana caaishata caaisha iyo wa umma salamata umu salama ahbarataahu inay u sheegeen labadooda ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana yudrikuhu waxaa soo haleeli jiray alfajru fajrka wa huwa isaga oo junubun janaabo qaba min ahlihi weliba xaaskiisa ka janaabo qaba xaggeeda kaana yudrikuhu lfajru waagaa u dhalan jiray oo korkiisa waagu ka dhalan jiray wa huwa junubun walxaal huwa junubun ou junub qabo janaabo ou qabo junub uu yahay xaaladu marka waa wafi ayb wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa waa wasfiyo hadda isagoo junub ah oo janaabo qabo ayaa waagu u beryi jiray janaabadaasoo min ahlihi weliba xaggiisa ahelkiisa ka asiibtay ehelkiisa ka asiibtayna waa maxay jimaacay ka timid ay ka dhalatay maxaa la diidaa marka ixtilaamka iyo in hadhow la kala saaray ee jimaaca u diidaan ayaa xadiidka u diidaan laba xugun oo kala gaara qofaa wuxuu ku dhihi karaa ixtilaamka waa la ogol yahay sababtoo qofkaas se isma xukumo laakiin janaabo isagu uu la yimid qofkan waa inuu fajarka intaanu dhalanin ka hor inuu qubaysto waayu dhihi karaa maya baa la leeyahay waa kan nebigii baaba waaguu beryi jiray isagoo janaabo qabo weliba ehelkiisa xaggooda ka qabo uma yaqtasilu waa qubaysanayey uma yaqtasilu waa qubaysanayay fajarka kadib wayasuumu waana soomayo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya hadduu waagu kuu bariyo adoo janaabo qabo soonkiina xalay aada niyeysatay salaadda u qubayso salaadaadi aad soonkaaga waa sax wa soonku isaga dahaaro looma shardiyo bikhilaafi salaa salaaday dawaafku laakiin dahaara loo shardiyo oo qofka marka salaad ma geli karaa isagoo junub ah maya waa inuu qubaysta ama tayamumsado laakiin soomku dahaaro looma shardiyo mas'aladan lafteeda marka waxaa looga qiyaas qaadan karaa mas'alo kale oo ah naagtibaa dhiiggii wuxuu ka go'ay qabla alfajri siddeed saac meelahaas habeennibaa dhiiggii caadada uu ka go'ay soonkii bay niyeysatay ma qubaysanin laakiin waagii baa iyadoo jiiftaa waagii baa u bariyey iyadoo weli aan xaydkii ka qubaysanin xalayna hadda soon waa niyeysatay ogow xaydna kuma jirto maxay samaynaynaa sidaanoo kale waay waa qubaysanay soonkeeda waa wadeyna maxaa yeelay waxa soonku shardiga uu u yahay waxaa weeyaan shardu sixo wuxuu u yahay zamanulxayd inayna naagta ku jirin zamankaa zamanulxayd inuu noqdo aan la rabin laakiin zamankii haddii la dhaafay qubayskii bis oo u dhiman yahay soonka waa xiro kartaan waagu hadduu doono ha u beriyo iyadoo aan weli qubaysanin meeshaa marka ma la garteen ayb naago badan dadna waxaa arkaysaa bacdi naagaha qaar weydiinayo ama kuwaba aan su-aalayninba oo maalin dhan soonkeeda uu saa uga tegaya dhiiggii goormau kaa go-ay xalay iga go-ay maxaad maanta u soomi weysa ma qubaysaninay ku leeda weli waaga ii beri anoon qubaysanin maalinkaas haddana dhibaato taana markawaa saas ayb markaasuu wuxuu yidhi waqaala marwaanu uma yaqtasilu waa qubaysan jiray nebiga wayasuumu waa soomi jiray wa qaala marwaanu marwaan waxa uu yidhi licabdiraxmaan ibni alxaaris buu wuxuu ku yidhi uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaayo latuqaricanna waad ku garaacaysaa bihaa sunnadahani abaa hurayrata abu hurayraad ku garaacaysaa ilaahan ku dhaartee bax buu yidhi sunnadan abu hurayre u sheeg abu hurayre ku garaac sunnadan maxaa abu hurayre ku garaac loo dhahay abu hurayre isaga wuxuu qabi jiray qofkii uu waagu u beriyo isagoo janaabo qabo soonkama ansaxayo waana jiri jirtay ugu wada xukunkaas abu hurayre isaga xukun sax abuu rumaysnaa naskigaani waxaan bounan ogeyn marka isaga in la nasakhay war uma haayan tii hore unbuu ku fadwo jira markaasu wuxuu leey orago abu hurayra yacni ku garaac sunnadan wamarwaanu marwaanna yowma-idin maalinka cala almadiinati madiine ayuu maamulaayey faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi fakariha daalika wou nacay cabdiraxmaan cabdiraxmaan arrintaa waa nacay markaa yacni saas inuu yeelo waa dhibsaday ma rabin uma qudira lanaa waxaana loo qadaray an najtamica inaan kulanno bidilxulayfati aan ku kulanno wa kaanat liabii hurayrata abii hurayrana meeshaas wuxuu ku lahaa hunaalika meeshaas ardun dhul ayaa ugu yaalla dilxulayfa abuu hurayre uu dhul ku lahaa ayb faqaala cabdiraxmaan liabii hurayrata cabdiraxmaan baa abuu hurayra wuxuu ku yidhi innii daakirun laka amran arrin baan kuu sheegayaa buul aniga walowlaa marwaanu marwaan haddii uunan ahaan lahayn aqsama inuu i dhaariyey calaya korkeyga inuu i dhaariyey fiihi arrinkaa yacnii uu igu dhaariyey haddaynan jiri lahayn lam adkurhu laka kuma aanan sheegeen waa ka heebeysanaya abuu hurayra marka qof laga heebaysto waay qofkana waxaa laga rabaa qofka culummada inuu ka heebeysta amsihiisaba oo qofka inuu qof iska weji fiiqan yahay oo uu qof walba ku dhaco ma fiicno xataa haddii shay ka qarsoon yahay ninka caalimka ah qof kale inaad tiraahdidoo kaa roon inaad tiraa ama qof isagu uu ka heybaysanayo ama qof ay isku mid yihiin masaladan u sheeg shiiqaas saasay u jirtaa saasuu u sheegaya amaay sidaan tahay ama asaga laftirkiisa loo weydiiye calaa ariiqi calaa ariiqi su-aal yani sheekh saan arrintaanaan yacni arrintaan xukunka masaladaas xukunkeeda bal ka waran meeshaas yacni sidaasaa laga sheegay maxaa ka jira arrinkaas iyo si adugu markaa qofka uu ay ka muuqato ixtiraam inuu weydiiyaa wanaagsan xataa culammadu waxay reebaan dersiga dhexdiisa in lagu yidhaahdo qofka uu ku yidhaahdo masale markii la weydiiyey sheekhi uu si uga jawaabay in la yidhaahdo sheikh hebelna saan uu fadwooday sheikh in la yidhaahdo sax maaha hadii markuu tago ama kaligaa aad tihiin haddii sidaan la jawaabana bal ka waran xadiidkan ii fasir maxaa loola jeedaa siyaabahaasoo kale inaad tirahdid laakiin inaad tiraad sheekh hebelna saas uu qabaa sheikh ma fiicno marka heybo darteedu saa u yeelaya fadakara qowla caaishata ayuu sheegay markaa caaisho qowlkeeda iyo wa ummi salamata ummi salama qowlkooda faqaala waxa uu yidhi kadalika xadaanii saasuu ii sheegay abuu hurayra wuxuu yidhi marka saabuu ii sheegay alfadlu bnu cabbaas alfadlu bnu cabbaas ayaa ii sheegay yuu yidhi sidaasoo kale wahunna aclamu iyagaana cilmi badan yidhi ummu salama iyo caaisha ayaa arrimahan oo kale ku ogaal badan abuu hurayra marka waa iska salee isma sii adkaynino marka waxa uu yidhi iyagaa ku ogaal badan iyaga maadaamaad wuxuu wax janaabo ku saabsan oo habeen dhacaayo ay tahay qabla alfajri wax la samaynayo ama bacda alfajri caqiba fajarka la samaynaayo xaasaska nebiga inay ogaadaan ay ku habboon tahay iyagaa ogaan karo marka abuu hurayra waxau yidhi hunna aclamu iyagaa ku cilmi badan وqاaل hmاm وبن cabdاللahi بن cmر عن أbي هurayرaةa kاna النaبiyu slى الlaه عlيه لي وsلم nebigu wuxuu ahaa yأmuru bاlفطr isagana marka waa kaasu meel cidlaa kuma dheganayn wuxuu yidhi abu hurayre nebigu wuxuu amri jiray qofkaas inuu iska afuro oo ma soonkama ansiqayni markaasuu bukhaarي waxau yidhi wاlأwlu kan horaa asnadu bukhaari baa hadalkan dambe wato wاlأwlu kan horaa asnadu xagga isnaadka ku xoog badan ayb marka meesha waxaa laga qaadanaya masalada ah qofku haddii waagu uu u beriyo isagoo janaabo qaba xukunkeedu waxay tahay soonkiisi inuu wadanaayo haddii uu xalay niyeystay niyadii haddii uu leeyihi oo janaabada marka waxba ka celin mayso waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa masalo muhim ah masaladaa waxay tahay saxaabadii yaa waxaa laga dhex helay iyaga qaar qaarkood xugun la nasakhay inuunan soo gaarin weli yacnii xugun naasikh ah oo wax nasakhay weli iyaga inuunan soo gaarin oo ay dhici karta marka kii hore inay haystaan qofku wuxuu mukallaf ku yahay marka naskan damboo naasikha ah qofku goormuu mukallaf ku noqonayo mukallaf wuxuu ku noqonayaa markii uu ogaado uu naska soo gaaro amaa qabla qabla alcilmi bihi intaan la ogaanin oo uunan ogaanin ka hor waxba mukallaf kuma ah tiisii hore hadduu iska iskaga camal falo weli oo xukunkii hore iska wato xukunkii hore uu ku fadwoodo dembi korkiisa maaha isaga markii dambe marka loo sheego laakiin uu ogaado waa inuu ka laabta ka tahay arrinkan marka yaa laakiin dhihi karo yacni qofkaan leeyahay yani hadduu ku fadwoodo xukun mansuuqa isagoon ogeyn kii naasikha ah waxba dhib ma lahanoo dembi ka soo gaari maayo yaa waay waa qofka mujtahidka maxaa cali baa wuxuu soo maray nin qaas oo wacdinayaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi yaa haadaa acarafta anaasikha waalmansuukh ma kala baratay buu yidhi naasikha iyo mansuukha ma raadisay oo ma ogaatay wax ma ka taqaanaa markaasuu yidhi maya idan halagta wa ahlagta idan halagta wa ahlagta waad halaagsatay adiga dadkiina waa halaajisay ka fariisana marka maxaad malaynay marka axkaamta marka wax fara badan bay u baahantahay mas'aladan culimmada qaar waxay yidhahdeen qur-aankaaba laga fahmayo junubku waagu hadduu u beriyo inuu salaadii yacni soonkii inuu soonkiisa uu ansaxayo wadan karo qur-aankaa laga fahmaa dalaalo oo marka waxay ku timid markaa mafhuum oo ishaaro ah dalaalat liimaan dalaalat liimaan ayaa looga fahmaya maxaa yaele qur-aanku muxuu leeyahay wakuluu wshrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlswadi min alfajri sharciga binasi اlqur'aan ninka waxaa loo oggolaaday naagtiisa inuu u tegi karo ilaa uu waaga ka dhalanayo taas marka macnaheedu waxay tahay waxaa loo ogolyahay waagu intuusan beriyin wax yar ka hor ilbiriqsiyo ka hor inuu haweentiisii xaajadiisii ka dhammaysan karo ile aayaddaa sheegaysa sooma waagu intuunan dhalanin ilbiriqsiyo ka hor hadduu ka baxo jimaacii uu ka baxo laa shaka marka intuu isdiyaarinayo musqusha aadaayo biyaha uu samaysanayo waagii baa ku beryahay sooma waa inay marka mafhuumka marka aayaddan dalaalatul-iimaan waxay ku tusaysaa bacda alfajrina hadduu waagu u beryo isagoo janaabadii qaba inuu iska qubaysan karo wax dhibana ayna lahay dalaalatul-iimaan wa ilaa haddii kale waxaa la dhihi lahaa zaman u dhexeeyaa la samaynayo zaman imsaaq oo u dhaxeeyo oo intuu naagtiina ka tago jimaaci uu ka baxo war wakhtigaas orodoo bax biyo raadsa ama tayamum raadsan la dhaho ma la sheegin marka maadaama aan la sheegin marka dalaalatulyimaa aayaddaasay uga fahmeen culamaa fuqahada qaarkood marka xadiidkana waaba kanoo marka wuu tusaya marka abu hureyre hadalkan dambe wuxuu u sheegay isagana inuunan ijtihaad ka dhihine wax nebiga uu ka haayo oo uu ka maqlay inuu ku yidhi ayuu meeshaa meeshaasna noogu sheegay waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa haddiiba saxaabadii qaar ka mida ay axaadiidta gabal ay ka qarsoomeen yacnii qof ka dambeeyey oo sanad uu ku soo gaaraayo min baabi owlaa inay wax ka qarsoonaadaan isagana marka qofka caalimka laguma ceebiyo wax ka qarsoonaaday liajli uga qarsoonaaday yacnii taqsiir uu sameeyey la-aanteed wuxuu uga qarsoonaaday ma lagu ceebinayo takmiilun meeshaa fiiri fii macna aljunubi waxaa leh alxaa'idu waاlnufasaa'u ida inqataca damuhaa leylan hadduu go-o uma طalaca alfajru qabla اqtisaaliha habeenuu ka go-ay waagu wuxuu bariyey eedan weli qubaysanin qaala nawowiy fii sharxi muslim madhabu اlculamaa'i kaafatan sixatu sawmiha soonkeeduna ansaxay ilaa maa xukiya can bacdi salaf oo laga sheegay mimaa laa yuclamu saxa canhu owlaa bacdi salaf wax laga sheegay oon la ogeyn inuu ka ansaxaamayn karo wakaأnnahu ashaara bidalika ilaa maa xakaahu fii sharxi اlmuhadab can اlawsaaciyi laakin xakaahu bnu cabdilbar can اlxasan bni saalix ayضa waxaka bnu daqiiq اlciid ana fi اlmasأlaةi fii madhabi malik qowlayni waxakaahu lqurطubiyu ibnu daqiilciid madhabka shaaficigana mujtahidu ku ahaa maalikiyadana madhabka maaligna mujtahidu ku ahaa waxakaahu lqurطubiyu can moxamed ibni maslamata min asxaabihim ay maalikiyada min asxaabi maalik maalikiyada wa wasafa qowlahu bishuduudi buu ku sifeeyey shaad inuu yahay waxaka bnu cabdilbar can cabdilmelik ibni lmaajishuun annahaa idaa akharat hadday dib u dhigtay guslahaa qubayskeeda xataa طalaca alfajru intuu waaga ka barya fa yowmuhaa yowmu fiطrin maalinteeda maalin soon maaha waa maalin afur liannahaa fii bacdihi hayru daahiratin maxaa yeelay maalinkaas qayb ka mida ayaynan daahir ahayn awal maa loo shardin jiray marka dahaaro maa soon shardi u ahaydna maya naagta hadday dahaaro shardi aynan u ahayn markay xaydka qabto maxay u soomi weysayna ee zamanulxayd ay ku jirtaa markaas marka zamanka iyo dahaaradaa laba kale noqonaysa zamanulxaydka marka intay ku dhex jirto soon kamaba ansaxaya ma'muur miyay ku tahay oo ma amran tahay soon mase ma amrana ma amrana qaladana marka maxay ku amran tahayn amar jadiida way qalladeeduna amar jadiida oo nusuus ku soo aroortay way xadiidkii marka caaisha ay lahayd fakunnaa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa xadiidkaasaa marka amray inay soo inay soomka qalleeyaan maahan marka inay amran tahayba markaas qaala waxa uu yidhi walaysa kaladii yusbixu junubanna maaha lianna alixtilaama laa yanqudu sawma ixtilaamku soon ma buriyo yidhi walxayda yanqudhu xaydkulaa kuwaa buriya qiyaas kalu keena isaga wuxuu leeyahay junub iyo isku mid maaha iyo xayd xaydku isagu awal waa buri jiray soonka iyadoo sooman hadduu xayd yimaado soon waa tegi waa buri laakiin isagoo sooman hadduu seexdo ou riyoodo shaahwa ka timaado ma ka buraa soonka ma ka buraayo ixtilaam laakiin isaga laftirkiisa waxaa la leeyahay xadiidkan baa wuxuu tilmaamay nebigu inuu janaabo ay ku dhacaysayoo xaaskiisa weliba jimaaca u tegey waxaa la dhahaya marka jimaacu soonka waa burinaya awalba soomaha taa marka sababtu marka waxay rabtaa hadhow ha iska noqoto calaa kullin marka isagu marka wou saas u kala saaray laakiin waxaa xoog badan ama culimmada u badan yihiinba inay isku mid tahay wabilahi towfiiq sal alla sal